barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bishii januari waa afar iyo toban sanadkana waa labada kun iyo toddobiiyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac
qodobada aan idiin haynana dhegaystayaal waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan kusoo qaadanayno doorka ay dhallinyaradu ka ciyaarayaan gurmadka abaaraha imika ka jira soomaaliya maskaxdayda ka bixi waaye waxaa ka mid ahaa laba dhacdo oo aan la kulmay idoo ahayd neef geela oo cunaya bakti neef adhiyahoo dhintay waa dareemi kartaa marka halka ay taagan tahay baahidu neef baktiga neef noole cunayo waxaa suuragal ah maadaama roobab xoogan aysan ka di'in dadka deegaankan ku nool oo dad beeraley iyo xololey u badan ah noloshooda ka soo saarta inay inay inay aada u dhaawici doonto dhinacii heesaha ayaan iyagana ka marnayn
sboortigina dhegaystayaal waad maqli doontaan qaybaha dambe ee barnaamijkeenna balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka
xubnaha dimuqraadiga ee aqalka hoose ee maraykanka ayaa iyaga oo caraysan iskaga dareeray jimcihii warbixintii ugu horreysay ee laga siiyey faragelinta uu ruushku ku sameeyey doorashadii maraykanka iyaga oo aad u dhaliilayo hoggaanka hay-adda dembi baarista maraykanka ee f b i islamarkaana su-aalo ka keenay sida koongareesku uu u aqbalay falxumadani inay horey u sii socoto madaxa hay-adda f b i james comi ayaa eedda inteeda badani ku socotay iyada oo dimuqraadiyiintu ay ku eedeynayeen dacwaddii bartamihii oktoobar xilligii ay doorashada socotay uu ka keenay hillary clinton xubnaha dimuqraadiga ayaa aaminsan inay dacwaddaasi saldhig u ahayd guuldaradii hillary clinton ee tartankeedii madaxweynenimo madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka donald trump ayaa sheegay inuusan waxba ka bedeli doonin cunuqabataynta uu maamulka madaxweyne obama kusoo rogay ruushka balse cunuqabatayntan aysan noqon doonin mid waqti dheer socoto waraysi uu siiyey wargeeska wall street journal ayuu trump ku sheegay inuu cunuqabataynta ruushka sii hayn doono muddo xadidan laakiin se ay dhici karto in uu ka qaado haddii ruushka uu maraykanka kala shaqeeyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada waxaa kale uu trump sheegay in uu la kulmi doono madaxweynaha ruushka valadimir putin marka loo dhaariyo xafiiska
duhurnimo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale barnaamijkeena dhallinyarada ee maanta meelo badan oo soomaaliya ka mid a ayaa waxaa ka jira abaaro aad u daran kuwaas oo saameyn ku yeeshay dad iyo duunyaba waxaa jira dhallinyaro kala duwan oo isu abaabulay inay caawiyaan dadka abaaruhu saameeyeen waa xubinta aan ku eegayna barnaamijkeena madasha dhallinyarada oo ku saabsan doorka dhallinyarada ee abaaraha waxaa inala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan uga hadli doonno doorka dhallinyarada soomaaliyeed ay ka ciyaarayaan gurmadka abaaraha ka jira soomaaliya barnaamijka waxaa marti igu ah cabdirasaaq nuur halac oo ku sugan magaalada garoowe kana mid ah dhallinyarada gurmadka abaaraha ka wada puntland saare maxamed cali sahraaladan oo ka mid ah dhallinyarada ku mashquulsan howlaha loogu gurmanayo deegaanada ay abaaruhu ku dhifteen ee somalilan kuna sugan hadda magaalada hargeysa cabdinuur maxamed axmed oo ku sugan magaalada muqdisho iyo cabdi cadow axmed oo degan dalka sweden labaduba wax ay ka mid yihiin dhallinyaro soomaaliyeed oo dalka iyo dibaddiisa ka wada olole ay ugu magac dareen caawi walaal oo lacago loogu ururinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira soomaaliya ugu horreyn waxaan weydiiyey goorta ay dhallinyarada soomaalida ay ku baraarugeen xaddiga abaaraha xun ee hadda ka jira soomaaliya waxaa jawaabta ku hormaraya cabdirasaaq nuur halac bismillahi raxmaan raxiim aad ba umahadsantaha bukhaari iyo idaacadda v o eda oo runtii arrimaha soomaalida aada u falanqeysa run ahaantii eh, haddaan eh, kaaga warbixiyo eh, dhibaatada ka jirta oo dhinaca abaaraha ah iyo abaabulka dhalinyarada iyo mas-uuliyadda iyo xilka isku xilqaameen ay saareen runtii waxay arkeen eh, sanadkan gudihiisa shinay Eh, runtii abaaraha ugu badan oo hadda dhiba- dhibaatada dadka ay saameysa ay ugu badanta oo meel xun maraysa runtii ummadda eh, soomaaliyeed iyo eh, runtii dhibka ka jidha abaarta ee waktigan ee wakti ugu darnaa oo sanadka laba kun iyo koob iyo tobanka ay ka liidato sanadkan aynu ku jirno labada kun iyo toddoba iyo tobanka ilaa labada kun iyo lix iyo tobanka bilowgiisii Eh, runtii dhalinyarada waxay isku xilqaameen oo runtii halku ka dhigteen inay u gurmadaan dadkoodii maalin qad oo quudi walaalka sababto saddexda waqti markuu qofku helo hal maalin intuu qado maalin inuu inuu halgelin intuu qado gelinna uu ugu gurmado umadiisa iyo dadkiisa arrintaa waxay ka bilaabatay dugsiyada sare jaamacadaha qolada kabacdina eh, wixii laga soo helo lasoo ururiyo dadka ee tabaaleysan oo baadiyaha fog ayaa la geynaya iyadoo la marayo broseska guddiga abaaraha oo loogu talagalay inay u gurmadaan dadka marka waxaan isleenahay door muhiim ah bay ka ciyaareen dhalinyaradu Een, gobolada somalilan eh, waxay ka mid ahaayeen meelihii ugu horreeyey ee laga dareemay abaaraha marka saare ayaan jeclahay inaan su-aashan hordhigo saare maxamed cali saare ladan Eh, dhalinyarada goorma ayay ku baraarugeen eh, abaarahaasi hawsha ama howlaha gurmadkana goorma ayaad bilowdeen bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum dhammaan akhyaarta v o a iyo in- dhammaan intay nagala qaybgalaysay barnaamijkan aad baan u salaamayaa walaalo waxaa somalilan si weyn ugu baraarugeen ah, sanadkan bilowgiisa marka ee abaaruhu aan ta- ay saameeyeen marka hore waxay ku dhufteen sanadkii hore ee tegay laba kun iyo lix iyo toban galbeedka oo boorame iyo niwaaxigeeda waxay noqotay abaartii ugu adkayd iyo xilligii ugu adkaa ee ay shacabka iyo dhalinyarada somaliland arkaan inta ay dhibaatadu leeg tahay hase ahaatee waktigaasi ee, kulamo doodo dhalinyarada somaliland ay isugu imanayaan ee, gobol kasta dhalinyaradiisa intay gaarku abaabasho waxay sameynayeen xaflado dabeedna qofku wixii awoodi karo lacag baa lagu ururinaya marka la ururi u wareejinayay ee, guddida heer qaran ee madaxweynuhu magacaabay Een, sidaasaanan anagu ku qabanaynin ka dhalinyaro ahaan cid kasta qof kasta oo shaqeeya ku guri jooga ku meel kale jooga kuwa yarar iskuulada jooga Een, dadka deegaanka degan borame waxay sameeyeen laba wakti ayay wax cunayeen waktina dadka tabaaleysan bay wax ku siinayeen mararka qaar xaaladdu waxay maraysay saddex cisho Een, roog dartii ilaahay ay beryayeen Een, dhibaatadaasi daa in galbeedka somaliland roob yar uu ka da-ay hadday tahay kilalka shanaada etoobiya ilaa iyo puntland dad kasoo guray baa jo- jooga ah, galbeedka somaliland hadda laakiin abaarta hadda waktigan dhamaadkii december ilama iyo eh, bishii eh, toddobaad ee sanadka ku dhufatay maxaa la idhahdaa bariga somaliland waxay noqotay tii ugu xumayd eh, uguna daranayd dadkeeda dadka qaar baa u dhintay xoolihii baa dhammaaday ummadii baa isaga timi ilamaa puntland ilamaa iyo somaali central somalia Eh, meel fog bay xaaladdu maraysaayo aada oo runtii eh, u adag ilamaa iyo garowe oon tegay Eh, welina dhalinyarada somaliland waxay ku jirtaa oo isla caawadan aan ka imin ay dhalinyaradu isugu imanayeen lahaayeen lacaga waan ururinay waxna waan sameynay laakiin maxaa ka duwan ee aan dadka ku sameyn karnaa waxaa timi xaalad caafimaad ah, deegaankii xooli way dhammaadeen meel kasta bakti baa yaala haddii roobdo oo waxaa dhi- si dhaqso badan u dhacaya shuban biyood waayo meesha xaalad caafimaad baa taalla dadyo kala duduwan iyo xoolayo kala duduwan ba waayahay wa- waa mahadsantahay waa usoo laaban doonaa eh, waxyaabihii aad soo aragteen ka dhalinyaro ahaan Eh, waxaan jeclahay inaan isna fursad siiyo cabdinuur maxamed axmed oo jooga magaalada muqdisho cabdinuurow eh, magaalada muqdisho waxa weeyaan caasimadii oo markii abaaro ka dhacaan ee soomaaliya gaar ahaan eh, gobolada koonfurta aad baa looga dareemi jiray marka dhalinyarada eh, sidee uga dareemeen abaaraha hadda ka jiro wadanka sideese uga qaybgalayaan howlaha gurmadka Eh, nuur aad baad umahadsan tahay Een, waxaa jiray guddiyo loo xilsaaray eh, gurmadka abaaraha oo ay dowladda federaalka magacowday oo xubno wasiira iyo dowlad goboleedyada eh, xubno ka socday iyo ururada bulshada rayidka ay ku jiraan Een, hawshaa way socotaa maalmahana muqdisho waxay lacago kala duwan eh, ka qaadayeen Een, dad ay ku sheegeen murashaxiinta u taagan xilalka kala duwan ee baarlamaanka iyo iyo iyo iyo- iyo madaxtooyada waxaadna iska garan kartaa dee sababta cadaadiska loo saarayo dadka waxay tahay oo hadda shalaan is aragnay ee xubno ka mid ah guddigaas waxay ugu dhaheen lacag konton kun oo doolar ka badanaan muddo kooban ku ururinay oon ka qaadnay dad murashaxiina kolley taa way jirtay laakiin abaabul dhalinyaro oo xoogan oo lagula tacaalayo howlaha abaaraha ee ka jira qaybo kala duwan oo waddanka aan la jirin waxaan sheeko yarna dhex martay walaalkeena khadka ku jira cabdi cadow iyo iyo dhowr dhalinyaro oo kale oo qaarna ay kenya joogeen qaarna ay germany iyo maraykanka joogeen sideen uga faa'iidaysan karnaa aaladahan baraha bulshada gaar ahaan twitterka iyo facebooka oo aan wacyigelin uga siin karna dadka soomaaliyeed inay inay ku baraarugaan duruufaha iyo xaaladaha ay kusugan yihiin dadka soomaaliyeed waxaan ka bilownay hashtag ama ama ama ama ama cinwaanaan qaadano ahaa caawi walaal taasoon ugu magac darnay in dadka soomaaliyeed ee laban ee wax haysta ee maanta wax bixin kara inay ku sadaqaystaan walaalahooda tabaalaysan ee xooluhu ka baaba-een ee iyagu hadda macawish ay kusoo socoto ee haraadkii oonka u dhimanaya konton dollar oo keliya qoyskiiba marka waxaan qiyaasnay in maadaama ololo uu cusub yahay inaan shan boqol oo qoys ku bilowno shantaa boqol oo qoys shan boqol oo qof oo soomaali ah aan konton dollar uga qaadno adee lacag shan iyo labaatan kun oo dollar aan ku bilowno kadibna aan sii faafino waxaa kaloo jiray gabdho iyagana muqdisho ka bilaabay xaafadaha dariskooda ah intay garaacaan inay sokorta iyo burka iyo waxyaabaha yaryar ee asaasiyaadka ka ururiyaan laakiin waxaan isleenahay un haddii la mideeyo awoodda dhalinyarada oo runtii aada u kala baahsan qaarna aysan ka warhaynba waxa wadanka dhibaatooyinka ka jira in wax weyn laga qaban karo waxaanse u baahan nahay waad iska garan kartaa markii dhalinyaro ay wax bilaabayso waxay u baahan tahay in wixii aada looga baaraandego oo ammaanadii dadka laga qaaday qaabkii bulshada loo gaadsiin lahaa oo qaab hufan loogu maamuli lahaa in lagu dadaalo marka taasaan hadda maalmahan aad salka u dhigtaan waxyaabaha ammaanada aad dadka ka ururisaan in qoysaskii loogu talagalay iyo meelihii loogu talagalay inay gaadho cabdinuur waa mahadsan tahay cabdi cadow axmed oo sweden qadka kaga jira ayaan isna jeclaan lahaa inaan markaan su-aal weydiiyo cabdiyow barnaamijkaas uu cabdinuur ka dhawaajiyey ee ah caawi walaal xagi xaguu idin marayaa dhalinyarada soomaalida ku nool qurbahaasi sidee uga warqabaan dhibaatada hadda ka taagan soomaaliya ee dhinaca abaaraha
nuur bukhaari iyo dhalinyarada kale salaama waana ku mahadsantahay fursadan qaaliga dhalinyaro badan oo qurbaha joogto horta marka hore kumaysan baraarugsaneyn abaarta soomaaliya ka jirta waxay ahaan jirtay abaar soo marta hal mar la caawiyo isla markii laga gudbo oo ka dhacda deegaano qaasa laakiin maadaama abaartii hadeertaan ay sii daba dheeraatay oo waqti badan qaadatay waxaa dhahnay way kala duwan tahay markuu qofka og yahay abaartii inay weli jirto iyo markuusan ogeen marka waxaa go-aansanay in horta marka hore dadka lagu baraarujiyo inay abaar jirto baahi jirto kadibna ay dadka caawiyaan sidaas daraaddeed waxaa u bilownay marka kambeyn dhalinyarada ay hormuud u yihiin oo ah in dhalinyarada maadaama ay u badan yihiin aaladaha social media oo ugu dhalinyarada ugu badanna ay ku kulmaan inaan halkaas ka bilowno hashtaggaas sameyno aana u fududayno meelo si fudud dadka lacagta uga bixin karaan qofka hadduu joogo dibadoo kale waxaa lalahay marka wadamo kala duwan ay joogaan sida gofan inay ku bixiyaan halkaas si fudud uga bixin karaan lacagtii qofka sweden joogana account iyo swisha u sameeyey oo ku shubo qofka soomaaliya joogana number laba number telefona u sameynay ay lacagta e v c ugu diraan taas waxay dhalinyarada maadaama waxay kutusinaysaa inay lacagna bixin karaan awoodna leeyihiin inay ku caawiyaan sidoo kale maskaxdooda in la mideeyo oo oo loo mideeyo hadda markii abaartan laga gudbo hadduu ilah yihahdo insha allah in xal oo dheeraada ay la keenaan fikradahooda maadaama abaarta wax badan soo noqnoqotay marka dhalinyarada qurbaha joogto waaa waxaa jeclaha hadeertaan in inta badan masajkeena gaaray fariintan inay gaartay inay ku baraarugaan inay dhammaantoodna ka wada qayb qaataan sidii barnaamijkan caawi walaal oo loo caawin lahaa walaalaha sida cabdinuur sheegayna hadafkeena koowaad oo ah in la aruuriyo shan iyo labaatan kun oo dollar si loo caawiyo shan boqol oo oo famili oo soomaaliya waa mahadsan tahay sahriladan ayaan jeclaan lahaa inaan markaan weydiiyo su-aal oo joogta hargeysa sahre waxaad ii sheegtay bilowgii barnaamijka in aad tagteen meelo badan oo ay ka dhaceen abaaraha ama iba hadda ka jiraan marka haddii aad dhegeystayaasha sawir ka siiso waxyaabihii aad soo aragteen manala qaybsan kartaa haa walaalo asal sahar ahaan iyo tiim aan la shaqeynayay waxaan tagnay iga somalilan laga bilaabo burco ilamaa iyo puntland oon u gudbay oo caasimada garoowe aan tegay waxaan kusoo arkay dhulkii aan tegay biyo la-aan xaalad caafimaad abaar xun dabaylo badan oo aanan dadkaba deegaanada qaar aanad arki karin in waxa ugu daran ama gudida abaaruhu waxa ay keenayeen waxay ahayd raashin laakiin dadku ay u baahan yihiin biyo maskaxdayda ka bixi waaye waxaa kamid ahaa laba dhacdo oo aan la kulmay oo ah tamidi maskaxdayda ka bixi weyda oo ahayd neef geela oo cunaya bakti neef ariyahoo dhintay waa dareemi kartaa marka halka ay taagan tahay baahidu neef baktiga neef nooli cunayo waxyaabaha kalean arkay waxay xoolihii oo nool oo oo iska qarxaya ama dhabartii ka wada yaacaysa oo i don't know sababta ay uga yaacaysa because ca- caafimaadka kama aqaani xoolaha waxba kama aqaani Eh, waxa kale oo dareen lahaa anigoo jidka maraya hooyo aada u da-yar diif iyo daranya ka muuqato da ahaan qof weyna siddeetan jir ah oo laamida labadii duhurnimo laami cadceed aan dhirka jirin maraysa oo u baahan biyo ay cabto waxa keliya ay weydiisatay anagoo gaari ac u baxayo saarannahay ayna weydiisatay markaa xaaladdu waxay noqotay mid aan anaan anaan waxba ka qaban karin laakiin aan dareemi karno dhibaatada inta ay leeg tahay dadka ugu badanna waxaa haysay eh, baahida waxaa ka daran xoolaha dhamaada waxaa ka daran caafimaad darrada iyo awood darrada ka jirta deegaanka marka xaaladda sawirkaan ka bixin karaa kaas weeye walaalo waa mahadsan tahay sahar Eh, cabdirasaaq oo jooga garowe cabdirasaaqow eh, adiguna dabcan waxaad ka mid ahayd dhallinyaradii ku mashquulsanaa gurmadka dadka ay abaaraha saameeyeen maxaa indhahaada kusoo aragtay oo dhibaato ah eh, gaar ahaan dadka dhibaataysan ee gaajaysan oo ay abaaruhu saameeyeen ee deegaanada puntland waa mahadsan tahay bukhaari eh, runtiina eh, dadka aan kusoo arkay intaan safarka anigu aan ku jiray deegaanada aan tegay waxaa kamid ahaa ceel buux oosgure eh, jariiban garaacad baylo meel la dhaho iyo sanaagta ah qayb qaybaheeda kale marka deegaanada markaad safarka ku jidid oo kale waxaa aragtaa dhulkii angegay oo runtii eh, aad moodid abaar siyaadaha inay ka jiro xoolihii wax cunaan waayey deegaanka markaad usoo socotay wadada waxaa ku arkaysaa geeli oo wadayaallo wada baktiyey arigiiyo baktiyey iyo geeli oo kici waayey oo wadadii aada maraysay dhex fadhiistay oo wadadii meel aad ka madha aada laadahay oo kale marka waxaa leedahay resourciga dadku haysteen awalba waxay ahaayeen xoolaha xoolihiina hadduu saa u muuqday rajada laga qabo oo qofka uu ku noolaanayo waxaa is leedahay inay rajo dheel tahay taas oo kale marka hadda waxay u baahan tahay eh, dhibaatooyinka jira oo runtii la rabo in wax laga qabto oo kale waxaa kamid ah ummadii hadda in la badbaadiyo oo la siiyo biyo iyo raashin in lala gaaro dadka sababta xoolaha arrintooda waa arrin hadda aan moodin inay faraha kasii baxayso maadaama ay waayeen naqii iyo doogii ay ku baraari jireen xilliga barwaaqada ay cuni jireen oo kale waaya aada u mahadsantaha cabdirasaaq oo cabdinuur maxamed axmed eh, inta badan eh, wararkii aan ka helaynay gobolada dhinaca koonfureed gaar ahaan gedo oo kale waxaa jirtay in dadka qaarkood ay bilaabeen in ay u dhintaan abaaraha bilooyin ka hor marka dhallinyaradiinan eh, joogta muqdisho eh, maxaa maaragtay oo aada isleedihiin oo rajo ah ma ku guuleysan kartaan in aad eh, door weyn ka ciyaartaan badbaadinta dadkaas ee dhallinyaradaas ama hooyooyinkaas ama dadkaas soomaaliyeed ee u dhimanaya abaaraha
Nu- nuur aad baad umahadsan tahay horta een, wacyiga dadka soomaaliyeed ee, in sare loo qaado oo la ogeysiiyo waxa dalkooda iyo dadkooda ku sugan yahay waa arrin aada u wanaagsan waan isleenahay intii tviyada ka daawan lahaayeen een, xoolo baaba-ay iyo dad een, macluul ay ka muuqato oo shaashadaha adduunka lagu soo bandhigi lahaa inaan bal kasii baaraan degno inaan dadkeenana anaga garab qabano annagaa dad ugu dhaweeya waxa aan ku taakulayn karno aan ku taakulayno duruufaha noocaas ahe ee dadku ay gaajo iyo rafaad iyo haraad u dhiman karaanna een, loo diyaar garoobo hadda xoolihii baa baaba-ay xilliga dayrta ee la filayey octoobar iyo november iyo december waa lasoo dhaafay yacni sida eh, xilliyadii la fili jiray roobka inuu goboladan ka da-o geeska africa een, roobka gu- ugu soo horeeyo waa waa waa waa gebagabada bisha march iyo hornaanta abriil marka intaa haddii eh, roobab ilaahay uusan keenin oo dadka aysan istikfaarta badin oo aan ilaahay loo noqon oo aan dulmiga liska dayn oo aan annaga dadka soomaaliyeed ah eh, aanan isku noqon oo aan ilaahay uga toobadkeenin waxyaabihii iyo iyo iyo iyo dhibaatooyinkiina kala qabsaday oo aanan istikfaarta badin oo aanan roobdoon samaynin oo dadkeena aanan u gurman wa- wa xaalad marxalad kalea la geli karaa ee adduunyada dhan indheheeda kusoo fiirin doonta soomaaliya dadka soomaaliyeedna dhallinyaray u badan yihiin dhallinyaradaasana laga rabaa inay gurmadka een, garwadaan ka noqdaan oo ay dadaalkoodii iyo xoogoodii iyo maskaxdooda isugu geeyaan marka hadda waxaan bilownay gobolka gede iyo bakool waa meelaha hadda ugu daran koonfurta inkastoo galgudud iyo hiiraan ay ka jiraan waxaa suuragal ah maadaama roobab xoogan aysan ka di'in sidii la rabay ama levelkii la rabay ee roobabka aysan ka diyeynin buraleyda etoobiya lafteeda oo ah meelaha ay webiyada labada ahee koonfurta soo gala kasoo qulqulaan in xitaa webiga shabeelle oo kale laga cabsi qabay inuu sidii waa dhexdaasa dhacday inuu guro taasoo kalifi karta in dadka deegaankan ku nool oo dad beeraley iyo xololey u badan ah noloshooda kasoo saarta inay inay inay aada u dhaawici doonto marka walaal muhiimadda waxay tahay hawn inaan ololahan hadda caawi walaal iyo iyo midkan walaasheen zaharaladan somaliland ka wadaan iyo qorshaha cabdi cabdirasaaq iyo ragga puntland jooga ay wadaan waxyaabahaas oo dhan waxay waxay waxay astaan u tahay in weli damiirkii soomaalinimada iyo dadnimada soomaalinimada aysan dhiman in dhalinyaradu weli ay yihiin dad leh ixtimaal ay wadankooda duruufaha ka jira kula tacaali karaan waxaanan isleeyahay dhalinyaro fara badan oo maanta hurudda oo hurdo dheer ku jirta ama qurbaha ha joogaan ama wadanka ha joogaane inay u istaagi doonaan in loo sii diyaar garoobo marxaladaha afarta bilood oo soo socota ee wadanka uu gelayo iyo iyo abaarahan ilaahay haddaanu dhibicda roobka ku xoojin oo oo oo aanay meelo badan ka di'in waxa la filan kara wax sahlan ma aha dee waana lagu imtixaanaya waa imtixaan waxaan imtixaankaana qaabka aan uga gudubnaa ilaahay subxaana watacaala nagu fiirinaya taasaan u qaadanay inaan inaa inaanan dad kala sugine ona hay-ado kale iyo u n ocha iyo hala kaalmeeyey iyo caalamkiibaa qayliyey iyo u n baa soo gurmatay iyo beel caalam inaana sugine horta guryaheena iyo qaraabadeena iyo ehelkeena iyo dadkeena inaan ka bilowno soomaalida waa dad isku wada ehela waa dad iswada wata waa dad iswada og waa dad iska warqaba marka annaga haddaan wax isu tari weynano maanta duruufahan qalafsan dadkeena ka saari weyno waxay noqonaysaa un wax taariikhda noo gala jiilka hadda jirana lagu xasuusan doono marka waxaan isleeyahay dhalinyarada soomaaliyeed kuwa jaamacadaha dhigta kuwa iskuulaadka dhigta guryo walba ha la garaaco ciddii raashin heli karta ciddii qadada maalinkaa iska dhaafi karta ugu deeqi karta dadkaa dhibaatooyinka laga soo sheegayana ina inay ku dhaqaaqdo ninkii saddex wakti cunan inuu hal wakti u gooyo ama laba wakti u gooyo waa inaan noqonaa dad isku tashado oo isgarab qabto xilliyada rafaadka waxaan kaloo rabaa inaan baaq u jeediyo dadka siyaasiyiinta ah ama doorashada somaliland ha noqoto ama midda xamar iyo ka socota soomaaliya ha noqotee malaayiinta iyo kumanaanka kuna doolar laaluushka iyo u bixinaya inay codadka iibsadaan in loo baahan yahay lacagta inay dadka masaakiinta uga faa'iideeyaan waxaanan dhalinyarada hadda khadka ku jirta iyo kuwa kalena dhegeysan doonana leeyahay aan isku duubnaano si wada jira aan aan aan arrintan uga shaqayno intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenna madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan kaga hadalnay doorka ay dhallinyarada soomaaliyeed ka ciyaarayaan abaaraha ka jira soomaaliya toddobaadka dambe haddii uu alle idmo waxaan barnaamijkeenna madasha kaga hadli doonaa sida ugu wanaagsan ee looga hortegi karo abaaraha soo noqnoqday ee ka dhaca soomaaliya waxaa marti igu ahaa barnaamijka cabdirasaaq nuur xalac oo jooga garoowe saharaladan oo ku sugan hargeysa cabdinuur maxamed axmed oo deggan muqdisho iyo cabdi cadow axmed oo ku nool dalka swiden tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo inoo soo diyaariyey islamarkaana nala socodsiinayey barnaamijka madasha dhegeystayaal haatanna waa xilligii ciyaaraha isla nuur aan idhaahdo inoo dulmar qodobadii ugu doorka roonaa ciyaaraha
aan ku bilownay dhegaystayaal waxaa jiri doona maanta iyo caawa ciyaaro ka tirsan horyaalka ingiriiska ee bremier leaga ciyaarta ugu soo horreysa ayaa waxa ay galabta dhex mari doontaa kooxaha tottenham iyo west bromwich albion ciyaaraha kalena kooxuhu waxay isu qaabili doonaan sidan banley waxay matagelin doontaa kooxda southampton hall city ayaa waxa ay is arkayaan kooxda kubadda cagta ee a f c pornamouth stoke waxay booqanaysaa sunderland swansea city ayaa garoonkeeda kusoo dhoweyn doonta naadiga arsenal watford iyo middlesbra ayaa wada ciyaari doona westham united waxa ay garoonkeeda ay isku arki doonaan naadiga crystal palace lester cityna waxa ay garoonkeeda ku martigelin doontaa naadiga horyaalka hogaaminaysa ee chelsea talyaanigana laba kulan ayaa jiri doona caawa kulanka hore ayaa waxa uu dhex mari doonaa crotone iyo bolonya inter milan ayaa sidoo kale la ciyaari doonta kooxda kieva verona horyaalka sbain ee laliga ayaa isna maanta iyo caawa waxaa dhici doono ciyaaro xiise leh ciyaarta ugu soo horreysa galabta waxay dhex maraysaa kooxaha laganes iyo atletic bilbao caawana barcelona ayaa gurigeeda kula ballansan kooxda las palmas atletic madrid waxay isarki doonaan kooxda real betis dubartiva la coruna ayaa fooda dari doonta kooxda kubadda cagta ee viareal dhegaystayaal xubintii ciyaarahana waa naga inta aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari dhegaystayaal haatana waxaanu jallaacaynaa kaalintii fanka waa heestii caloolyow iyo codkii hallaasiga ahaa maryal mursal ciise
yaa salaam codka baxsan ee fanaanada maryan mursal ciise iyo heesteedii caloolyow dhegaystayaal waxa ay gebagabo u tahay idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay jaamac buulle jaamac iyo anigoo ah nuur xasan nuur soo saaristana waxa uu ahaa bashiir abiikar tan iyo galabta afarta galabnimo xaggiina waa v o a oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo